أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلو bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo bogaadiyey howlgalkii dhowaan ka dhacay muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midooda yurub iyo taqadumka ay wado jamaacada nusratul islaam walmuslimiin halkee ku dambeeyey markabkii u gacangalay maleeshiyada maamulka shahadaladirirka puntland ee hubka u siday kooxda ridada soomaaliya waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan saliibiyiinta xabashida etoobiya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen garoonka magaalada baydhaba maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka faano oo guulo ka sheegtay dagaallo culus oo ka socda gudaha etoobiya munaasabada lagu furayey machadka taajul waqaar oo ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada bakool waxaad dhegaysan doontaan kelimaad kala duwan oo xafladdaasi laga jeediyey in ka badan soddon askari oo murtadiin ah oo lagu dilay weeraro culus oo ka dhacay dalka burkina faso qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
قيد التراخي والضلوع اليوم تسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey howlgalkii dhowaan ka dhacay muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midooda yurub iyo taqadumka ay wado jamaacada nusratul islaam walmuslimiin haddaba kusoo dhowaada bayaankaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad mu'asasada almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan tahniyad iyo bogaadin ah oo ay soo saareen mujaahidiinta jasiiratul carab kaasoo lagu bogaadinayay guulaha iyo fatuuxaadka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta ka dagaalama bariga iyo galbeedka afrika iyadoo si gooni ah bayaanka loogu bogaadiyey howlgalkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midowda yurub bayaankan oo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo taageeridda libaaxyada islaamka ee afrika ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi waxaan ummadda islaamka ah ee ku dhaqan adduunka labadiisa dacal ugu hambalyeynaynaa guusha ay geesiyaasha islaamka ka soo hooyeen furimaha jihaadka ee bariga iyo galbeedka afrika waxaan bogaadinaynaa dhulalkii uu allaah u furay walaalaheenna iyo camaliyaadka ay dhabarka kaga jebiyeen cadowgooda saliibiyiinta ah iyo adeegayaashooda murtadiinta ah sida weerarkii geesinimada lahaa ee lagu qaaday kuliyadda jaalasiyaad ee caasimadda muqdisho kaasoo lagu dilay laguna dhaawacay lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta midowda yurub marka lagu daro soddon iyo shan sarkaal oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta jasiiratul carab diiradda lagu saaray futuuxaadka iyo taqadumka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta afrika waxaana lagu yidhi waxaa allaah fadligiisa ah in walaalaheenna ku jilba xihan furimaha jihaadka ee afrika uu u furay magaalooyin iyo tuulooyin taasoo soo dadejinayso burburka nidaamka caalamiga ah ee dulmiga badan kaas oo ummadda xabadka kaga fadhiyey caqdiyo badan suurana gelinayso soo celinta sharaftii iyo awooddii ummadda iyo in laga furfuro silsiladaha cadaaladdarrada iyo gumaysiga bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta oo sii socda ayaa lagu xusay in warbaahinada reer galbeedka iyo kuwa gobolka ay ku howlan yihiin daahsaaridda iyo qarinta horumarada iyo taqadumka ay mujaahidiintu ka samaynayaan jeedaha dagaalka in kasta oo lala qabo dhacdooyinka waaweyn ee ay diiwaan gelinayaan walaalaheenna soomaaliya iyo maali haddana warbaahinta la soo kiraystay ayaa iska indhatiraya waxa dhacaya diiraddana ma saarayaan howlgallada mujaahidiinta taas oo ay ugu gol leeyihiin inay ku yareeyaan muhiimadda ay leeyihiin howlgalladaasi waa sida iyagu la tahaye ama inay demiyaan nuurka islaamka ee ka soo iftiimay afrika kaas oo allaah idinkii camimi doona dhammaan caalamka islaamka ayaa la sii raaciyey bayaanka tahniyadda iyo bogaadinta ah ee ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab laguna bogaadinayay howlgallada ay fulinayaan faraacyada tandiimka alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika qaybaha dhexe ee bayaankan tahniyadda iyo garab istaagga ah ee ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ayaa waxaa looga hadlay qadiyadda walaalaheenna filistiin iyadoo lagu xusay in qaafiladii xorayn lahayd filistiin ay ka soo bidhaantay afrika waxaana lagu yidhi bayaanka in kastoo xanuunka iyo dhibaatada ay maalin kasta la kulmayaan walaalaheenna reer filistiin uu yahay mid aad u weyn haddana waxaan rajo ka qabnaa in farajka uu soo dhow yahay kaasoo ah in la rido duqaadda ku amartaagleynaya dhulalka islaamka bariga iyo galbeedkiisa lana xoreeyo goobaha ku jira gacanta murtadiinta dhufayska u ah saliibiyiinta ilaa ay meel weliba isaga kulmaan ciidamada islaamka sidii ay u qaadi lahaayeen xuduudaha la kala dhigay waddamada muslimiinta una soo celin lahaayeen sharaftii awoowayaasheen ayaa la sii raaciyey bayaanka waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab dardaaran muhiima loogu jeediyey guud ahaan ummadda muslimka ah iyadoo lagu booriyey inay buuxiyaan sufuufta walaalahooda mujaahidiinta ah ee ku taagan waddada jihaadka iyo halganka kuwaas oo sanooyin badan hortaagan damaca shisheeyaha iyo dowladaha isaga ka amar qaata halgankaas oo ah mid uu jiilba jiilka ka dambeeya ka dhexlayay waxaana lagu booriyey dadka muslimiinta ah inay soo haleelaan jihaadka horfurashada si ay u noqdaan kuwa ka ajar badan dadka imaan doona furashada iyo fatxiga kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير gabagabada bayaanka tahniyadda iyo garab istaagga loogu muujinayay faraacyada alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika ayaa waxaa si gaar ah dardaaran boorin ah loogu jeediyey dadka culimmada ah ee uu allaah ku manaystay cilmiga iyo fahamka diineed balse aan la waafajinin hijrada iyo jihaadka waxaana lagu yidhi waxaan ku boorinaynaa culimmadeenna sharafta leh inaysan ka waaban hijrada furimaha jihaadka iyo dagaalada maadaama baahida iyaga loo qabo aysan la mid ahayn tan dadka kale qofkii aan awoodin inuu soo nafiiro waa inuu naftiisa uga sheekeeyo duulaanka isla markaana uu raadiyo wasiiladii uu ku soo gaari lahaa ragga ku jilba xihan furumaha jihaadka mana waayi doono wasaa'il uu ku gaaro mujaahidiinta oo waa kuwa fara badan sida uu walaalihiisa ugu biiro waxa uu awoodaa sida naseexo cilmi taageero iyo in ummadda lagu booriyo waajibaadkooda ku aadan mujaahidiinta wuxuu allaah yidhi فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا
bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ay fulinayaan faraacyada alqaacida ee bariga iyo galbeedka afrika kuwaas oo gacanta ku dhigay dhul baaxad leh islamarkaana furtay magaalooyin dhowr ah waxaana uu sidoo kale ku soo beegmayaa iyadoo uu sii kordhayo walaaca ay qabaan dowladaha shisheeye ee uu Maraykanka ugu horeeyo kuwaasoo si cad u sheegay inay ku daaleen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta maalgelinta duulaanada shisheeye ee lagu soo qaaday waddamada islaamka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad
الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana sida aanu la soconno maamulka shahadala dirarka ah ee puntland ayaa gacanta ku dhigay markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya haddaba waxaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee markabkaasi aan soo dhoweeyay walaalkeen maxamed xasan oo si dhow ula socday arrimahaasi maxamed soo dhowow maxaa ka soo kordhay xaaladda markabkii ee ay gacanta ku dhigeen maleeshiyada maamulka shahadala dirarka ah ee puntland bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir habeenkii labaad oo xiriir ah waxaa marsada caalamiga ee magaalada boosaaso ku xiran markab xamuul ah oo maalintii jimcaha lagu soo qabtay xeebaha degmada bareeda ee raas caseer gobolka bari ee dalka soomaaliya markabkan wuxuu sidaa gaadiid gaashaaman iyo seanado hub ah waxaana fatashaad iyo baaritaano weli ku wado ciidamo ka tirsan maamulka isku magacaabay ee puntland wararka waxay sheegayaan in hub fara badan markabka laga dejiyey war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa loogu yeero xeer ilaalinta maamulka puntland ee fadhigiisu yahay garowe ayaa lagu xaqiijiyey in deegaanka bareedo iyo degmada caluula ee gobolka bari dadka deegaanku hub fara badan gacmahooda u galay oo ay gacanta ku dhigeen waxaana sidoo kale la faray saraakiisha ciidamada in ay keenaan xog buuxda oo ku aadan hubka la qaatay tiradiisa iyo markabkan waxa uu sido in tiro koob guud iyo warbixin ay kasoo bixiyaan wararku waxay sheegayaan in tiro saddex jeer ah saraakiil ka tirsan maamulka puntland ay isku dayeen inla degaan gaadiidka iyo hubka saaran ee markabka laakiin cadaadisyo dibadeed oo u yimid ay ku dhiiran waayeen inay la degaan hubka iyo gaadiidka saaran warar madax bannaan ayaa warbaahinta u sheegayay in saraakiil ka tirsan dowladda turkiga oo la rumaysan yahay in qalabkan xooggiisa ay leedahay ay la soo xiriireen siciidani ayna u sheegeen in hubkan loo soo gudbiyo dhanka muqdisho oo aan lala degin halka warar kalena ay tibaaxayaan in qaar ka mid ah hubka iyo gaadiidka dekadda laga dejiyey oo la geeyey bakhaaro ee dowladda imaaraadku ay gacanta ku hayso oo ku yaala gudaha marsada caalamiga ah ee magaalada boosaaso hadalhaynta hubkan ayaa si aad ah looga dareemayaa qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maxaafisha siyaasadda waxaana soo baxay markii ugu horreysay in hubkan ay lahaayeen caloosha duushaqaystayaal turki ah oo lagu magacaabo saadaad oo u dhigma maleeshiyaadka loo yaqaano fagner kana barbar shaqeeya turkiga duulaanka ee saliibiga ah kusoo qaara dalka soomaaliya waxaa la saadaalinayaa masiirka markabkan sida uu noqon doono iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in maamulka puntland uu la degi doono hubka fudud iyo midka culusba laakiin gaadiidka gaashaaman ee markabka saaran dhanka muqdisho ay u fasaxi doonaan xurgufta siyaasadeed ee ka dhexeysa garowe iyo kooxda fila soomaaliya ee murtadiinta ah ayaa waxaysan saamaxaynin in hub ay usoo gudbiyaan dhanka magaalada muqdisho marka markabka ilaa hadda dekada boosaaso ayuu ku xiran yahay baaritaana ayaa ku socda ayaa leeyahay waxaa hubantilaan ay ka taagan tahay hubkii gebi ahaantiisa ma lala degay mise lalama degin xaalka markabka halkaas ayuu marayaa waa gartay maxamed ilaa iyo hadda ma jirtaa cid sheegatay lahaanshiyaha markabkan iyo hubkii saarnaa maya ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay in markabkan milkiyadiisa ay leedahay dowladda turkiga oo kale ma aysan sheeganin kooxda ridada oo la tunsan yahay in hubkan u socdo iyana wax war ah kama soo saarin xiriirada diblomaasiga ahna waxay muujinayaan in ilaa iyo hadda aysan turkigu si toosa u sheeganin sababta ay u sheegan weysana waxay tahay markabka hubkan iyo gaadiidka lasoo saaray ma ahan markab u diiwaangashan turkiga mana ahan markab military oo sida caadiyan ah marka turkiga uu doonayo in ciidamadiisa ku sugan soomaaliya qalab uu usoo daabulo ee maraakiib ee dagaal ayuu soo saaraa maraakiibtaasna maraakiib kale oo dagaal ayaa ilaaliya Een, laakiin markabkan wuxuu ahaa markab ganacsi oo caadi ah oo xamuul qaada ee, dhaqdhaqaaqiisana lagu arkaya masar een, suudaan ilaa iyo wadanka azerbaijan waxay u badan tahay in turkiyadu ay qaab suuq madow ah hubkan kusoo gelinayaan dalka soomaaliya waxaana la leeyahay haddii maamulka ee puntland hubkan iyo gaadiidkan uu la dego kooxda ridada waxay ku noqon doontaa dhabarjab weyn oo waxaa dhici karta in waxaa loogu yeero qaramada midoobe mar kale ay ka shiraan sidii ee, cunaqabateyntii hubka soomaaliya loogu soo celin lahaa sababo la xiriira shixnadaha hubka ee saaran oo aada u fara badan iyo eh, dad ku sugan gobolka bari oo boqolaal qoryo gacmeed iyo hub casri ah gacanta ku dhigay Eh, maahiro waxaa kaloo la isweydiinayaa maxay tahay aamusnaanta jihooyinkii milkiyadda qalabkan iska lahaa ay ugu aaminsan yihiin wararsi aad ah warbaahinta ee ugu dhex faafay ayaa tilmaamaya eh, in ganacsato xigto xigaalo iyo saaxiibo la ah xasan garguurte ay hubkan iyagu kusoo qaateen qandaraas ah in laga soo daabulo wadanka turkiga qaab suuq madow ah kadibna ee, la keena muqdisho ee, kolkaas kadibna xasan garguurte ee, iyo kooxdiisa ay lacago ka qaataan oo iyagoo qandaraaska sidaas lagu siiyey qaar ka mid a hubkana waxaa wa- ee, la sheegayay in iyagu ganacsatadu ay soo iibsadeen oo ay doonayeen in cirka toogtaha soomaaliya ay kusii iibiyaan oo lacago malaayiin doolar ah ay ka macaashaan marka ilaa iyo hadda mas-uuliyadda hubkan iyo markabka waa la iska wada fogeynayaa laakiin shaki kuma jiro in jihooyinka iska leh ay hadda wadahadal kula jiraan siciid cabdulaahi dani oo isna gorgortan ugu jiro in hubkan lacag laga siiyo ama kalabar isaga la siiyo waxyaabaha sida aadka ah een, warbaahinta loogu falanqeynaya ayay ka mid tahay ee, jawi siyaasadeed oo qasan ayaana mar kale kooxda ridada iyo maamulka shaadala dirarka ee puntland een, soo kala dhexgalay Een, arrinta hadda een, taagan waxay tahay hubkan masiirkiisu sidoo noqon doonaa waa su-aasha la iswada weydiinayo haddii maamulka puntland ee, uu la deganay cudud military ee, oo ka xoog badan kooxda ridada ayuu la soo baxayaa Een, kooxaha mucaaradka iyana waxay sheegayaan in hubkan la doonayay in maleeshiyaad gaar u ah xasan garguurta lagu hubeeyo oo doorashooyinku sheegada soo socda een, lagu boobo maadaama een, mudaxireedkiisu uu gabaabsi uu sii yahay waxayna kusoo aadayaan arrimahan waqti een, buuq siyaasadeed oo ka jira murtadiinta gudahooda oo ku aadan ee, masiirka kooxda ridada toban bilood kadib marka mudaxireedka xasan garguurte ee uu dhammaado Een, hubkana wuxuu ku daba feelayaa hub horey sidan oo kale etoobiya looga soo iibsaday oo xuduud beenaadka galgaduud iyo soomaali galbeed ee, markii uu marayay hubkii ay maleeshiya beeleed ay weerareen dhammaantiisna ay qaateen hubkaasna ilaa hadda mas-uuliyaddiisa ciidnama sheeganin bal kooxda ridada wayba iska inkirtay waxay tiri shuqulkuma lihin Een, markii l- dib loo baarna waxaa la ogaaday in kooxda ridada iyo ganacsato ay soo iibsadeen oo ay doonayaan inay lacaga ka sameeyaan oo ay ka macaashaan marka een, inahaas ayaa hadda taagan markabkiina weli marsada caalamiga ee boosaaso ayuu ku xiran yahay waa tahay maxamed een, ugu dambeyntii een, maadaama dhinacyadii een, hubkan iyo markabkaba lagu tuhmeeyey ay een, ka aamuseen maxaa laga filan karaa baaritaanada uu maamulka puntland ku hayo een, markabkan Een, sida ay eh, ifaalooyinka muujinayaan haddii la waayo cid sheegata milkiyadda een, qalabka culus ee gaadiidka gaashaaman iyo hubka saaran markabka eh, waxay u badan tahay in maamulka puntland isaga uu qaato oo uu la dego kadibna markabka iyo shaqaalihiisa uu fasaxo Een, laakiin haddii turkiga uu sheegto waxaa loo badinayaa in gaadiidka gaashaaman uu fasixi doono een, maamulka puntland kadibna hubka iyo waxa saaran oo qalab ah ee dhanka militariga ah maamulka een, garowe uu la degi doono taas haddii ay dhacdana waxay fashil weyn ku tahay kooxda ridada oo khasaaro malaayiin doolar ah ayaa kaga baxay Ee, maahirow arrimaha kale ee la sheegayo waxaa ka mid ah in markabka hubka saaran ay ka mid yihiin laba kun iyo shan boqol oo ah bastooladaha casriga ah ee turkiga uu farsameeyo Ee, waxaana loo badinayaa in shirkado amni oo xasan garguurte een, uu sameeyey oo gaar ahaan uu uu madax ka yahay mid ka mid a wiilashiisa ay hubkaas ay leeyihiin ayna u badan tahay in maamulka puntland uusan soo dayn doonin ee uu qaadan doono marka filashooyinkaas ayaa la saadaalinayaa in haddii turkiga uu ka aamuso qalabka iyo gaadiidka oo idilba ay qaadan doonaan haddii turkiga uu soo fargeliyo oo yidhaahdo gaadiidka gaashaaman annagaa lane turkiga gaadiidka la siin doono wixii hub ahna uu la degi doono maamulka puntland الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyay walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa insha allah aynu ku horumarno jabhadda faano oo guulo ka sheegatay dagaalo ka socda gudaha dalka itoobiya shabakadda wararka soomaaliya memo ayaa lagu qoray halkudhigga warbixintani warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan maleeshiyaadka amxaarada ah ee faano ayaa mar kale shaaciyey guulo milatari oo ay sheegeen inay ka gaareen dagaalo qaraar oo maalmihii lasoo dhaafay ay isku fara saareen ciidanka dowladda xabashada itoobiya ee dagaalada kaga jira gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ilo deegaanka ah oo ay soo xigatay ethoobian fokis ayaa sheegtay in dagaalo culus ay ka dhaceen ugu yaraan sagaal jiho oo ka tirsan deegaanka gonder waxaanay maleeshiyaadka faano shaaciyeen la wareegidda gacankuhaynta magaalooyin dhowr ah envres matema iyo beleze ayaa ka mid ah magaalooyinka ay gacanta ku dhigeen jabhadda faano balse warar dambe oo soo baxay ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay u suuragashay in dib ay ula wareegaan magaalada envres sidoo kale kooxaha mucaaradka faano ayaa lagu soo waramayaa inay beegsadeen xeryo ciidan oo dowladda ay lixdii bilood ee lasoo dhaafay ka abaabuli jirtay dagaalada ka dhanka ah maleeshiyaadka amxaarada ee faano sida ay ku warantay jariirada ethoobian fokis dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka faano ku dhex maray magaalo ku taala deegaanka gonder oo la dhaho metema waxaana ay iska horimaadyada ugu xoogani ka dhaceen xaafadaha simeele gora iyo tiriuku gora inta la xaqiijiyey laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka faano ayaa ku dhintay dagaaladaasi waxaana ku dhaawacmay saddex kale halka dhinaca dowladana dhigta dhiiga loo diray tobaneeyo askari lagana furtay hub fara badan dagaal socday muddo laba maalmood ah ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa deegaanka geint ee koonfurta gonder balse weli lama helin xogta khasaaraha ee dagaalkaasi halka deegaanada kale ah alfa iyo tekusa ay iyaguna ka dhaceen dagaalo xogan dowladda etoobiya ayaa sheegtay dhowaan in sagaashan boqolkiiba kooxaha hubaysan ee mucaaradka oo ay faano ku jirto la tirtiray kooxaha mucaaradka ayaan ilaa hadda ka hadlin sheegashooyinkan ugu dambeeyey ee ka soo baxay jabhadda faano warbixintii soomaali mima maanta lagu qoray ayay taasi ahayd markana in ka badan soddon askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay burkina faso websaytka islaamiga ee caalamada ayaa lagu qoray warbixinta ciwaanka looga dhigay in ka badan soddon askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay burkina faso khasaa'ir baaxad leh oo isugu jira dhimashii dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa la gaarsiiyey ciidamada dowladda ridada burkina faso kadib markii ay mujaahidiintu weeraro culus ka fuliyeen deegaano dhaca dalkaasi weerarka koowaad waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ku beegsadeen bar ciidan oo maleeshiyaadka ridada ah ee burkina faso kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan gobolka kilibilogo halkaas waxaa murtadiinta maali looga dilay ugu yaraan toban askari halka lagu soo furtay hub rasaas iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah weerarkan ayaa dhacay afar labaatankii bishan muxaram waxay isla maalintaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu weerareen bar ciidan oo ridada burkina faso ku leeyihiin gobolka fatergorba waxayna halkaasi ku dileen saddex askari halka ay kusoo qaniimaysteen hub rasaas mootooyin iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka ridada burkina faso ayaa lagu dilay saddex bar ciidan oo murtadiinta burkina faso ay kaga sugnaayeen mandiqada lankoy waxayna sidoo kale kasoo qaniimaysteen mujaahidiinta hub rasaas iyo agabyo kala duwan oo militari weerarka saddexaad waxay ciidamada mujaahidiinta ee nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen mandiqada sameti ee gobolka didogo waxaa weerarkani lagu dilay saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta burkina faso halka lagu soo furtay toddoba mooto oo dhugdhugley ah iyo agabyo kale oo ciidan mu-asasada asdalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta maali ayaa faafisay sawirada qaar ka mid ah weerarada waxayna soo bandhigtay meydadka askarta ridada burkina faso iyo qanaa'im kala duwan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta taasina waxay ahayd warbixintii webka calamada xoolo badan oo ku baaba'ay abaaro ka jira waqooyiga soomaaliya webka islaamiga ee reediyooga alfurqaan ayaa lagu qoray warbixintani weli waxaa degmooyin deegaan oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya ka taagan abaar xoogan oo saameyn adag ku yeelatay dadka iyo duunyada xoolo badan ayaa lasoo warinayaa inay ku leedeen abaarta ka jirta deegaanada ku yaala gobolada waqooyi ee soomaaliya gaar ahaan kuwa dhaca xeebaha ee uu ugu horeeyo gobolka awdal ugu dambeyn waxaa faahfaahin ay ka soo baxaysaa sida lagu qoray mareegta faafre bro ee telegramka qarax saaka mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasoo lala egtay ciidamada kufaarta etoobiya ee ilaaliya garoonka diyaaradaha magaaladaasi waxaa ku dhintay qaraxaasi saddex askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu egbal markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحنا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bakool munaasabadda lagu furayey machadka taajul waqaar faraciisa degmada tieglow ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi arday gaaraysay ilaa afartan arday oo qur-aanka kariim ka dhammaysay intooda badanna xafiday ayaa machadka lagu furay kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho kelimaad kala duwan ayaana munaasabadda laga jeediyey ugu horeyn codka aad maqli doontaan waa sheekh ibraahim oo goobta munaasabadda kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يما هدلي إلهي خير كان نين كدغي نين واسع ويلي أو تمكين نين سيي ينون مركا فرونو تاج الوقار دل إلهي سبحانه كتاب جل كرو ولا ولا كبردو أو لك حفظ يا يو laka tasxiihiyow ilaahay subxaana wa tacaala ilaahagaasa ma hadle marka faa'iidadu intan eh ma in baahanta dadka muslimiinta ah ini oo eed anweynayaan ma weeli qur-aanka ilaahay kalaamullaahi w ilaahay kalaamshayna subxaana wa tacaala waa kalaamkan kafado badan ma weeli allaha abuuray koonkan abuuray makhluuqaadkan abuuray walowna aragaan iyo walownan aragaana abuuray allahaas kalaamshay w kalaamkaas ma ilfaday ini la weynayo haddii qur-aanka saas la weynaya saas la cizeeyo jiil wilbaha baha saasan weynayaan boos uso qur-aanka lakabaradawna la weynayo oo la nadaamiyo eed lan dhiso saxa dabanta lan dhisi oo kale lan suubi oo kale ilaahay subxaana wa tacaala dadkana qur-aan qaade intiiba ilaahay kalaamjay la weynayow oo ilaahay kalaamjay la fartoonada laka dhagamow dadka muslimiinta ee awlaadiyo baraayaan oona tacdiimiyayaan oo weynayaayaan ilaahay subxaana wa tacaala dadkaas iyo bulshadaasayna ilaahajayaa koran qaade hame joona koran qaada dhagan joona xoolajo iyo adduunyadiiyona ilaahay wanaajiye subxaana wa tacaala caafimaad badan baa ilaahay siiye barwaago badan baa ilaahay subxaana wa tacaala siiye marka qur-aanka mayn falana ammaan wa kalaamullaahi jaanib walbo ini un marka ummadaana ka dhisno haddii un ana ee marka dadkii madaxdii iyo dadkii kale waalidiinta hayeen iyo dadkii culmada kulli gacma lis wada qabsado ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa korweelja laka dadaalo tacaluman haga barashada iyo cilmo ahaan barashada iyo ka dhagamo ahaanba inay markaa kornan qaado hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha jilible alxamdulilaah howlan ilaahay baa u mahadnagaan nacmooyin jey far badan ninka nacmay allaanka mahadnagaan walaa hadduuna geeka maylan roognono mayba kumadata aha nacmada alle oo ninka nacmaya kumadata yada oo geeka ata markii una ninka horeyti tiyaglow haddii una ena meelin laku furo taajol walqaar xafladiisana uuna haddaan roogno nacmada allu ah ilaahay aan ka mahadnagaan maylana barnaamijkaas intiba haddaadihiiday ha ka shaqaytay fikridiyo mayla raayuusa talay i tusaale walba ku jeysati maylanaaha abaaljo ilaahay ha baday waana iyada aan ma hasinyin tan kala dadkan hadda geeka maylan laha ka haray oo cilmigan ani baradaangna linka tiragale maylahaaha fursadu fursad oo mayla raayling hala kornow oo lankii ilaahay haddee dooray ana siibay nacme ay ilaahay inka targalay oo halaw marka ardaytaas ma in lahaa horta lan welba ha ka fikiroy ini lankanka horey hanaga lankanka sarreyo meelun koobka qaadayo oo guulo diirasa hadhow mageleys imtixaama lanka ka baasaw lankanka horey ini ada nagata lan welba horta ha ka fikiroy saacad kastaba fikiroy barnaamijkaas inuu iska dadaala waana insha allah maysa idinku rajeeyay in ilaahay meelo sindiir sii doone waana barnaamijkaasan ka fikri doontaan intaysan yoolka meelanka sarayta ku deerasan anisan nasan amingi gesurinaatan dadaalan hadhowna gebagabada halaga ah wal muuqadana tustaan walonon barayay ka farahan aliyaal meelon akhyaaraha kubati lisin araw hadhow bilisin hadana lisin ka tartamaw marxalada kale liin guduba u bahadana dad oo maasha allah oo lisin araw ini nagatan ساساسين كلا تاليا وانا سين كراجيانا إلهي كل وقت قاسنا إلهي هنواد ديرسي خيرنا الله نينك دماي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda lagu furay macadka ikhwa alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala kama hadayaan kuma mima hadayaane walaadihii islaamiga bakool qismigeeda dacwada heer walaayo iyo heer muxaafadaba runtii waa taariikh la husuway adduunyada ilaahay agtiis ku ata ma ilaahay subxaana watacaala ninka gargaaray oo walla mahaday ee adduunyada in badan baa haroognay runtii anag boqol iyo todobiyo afartan la bari oo wani tajwiidla ka bari haddana hamiisho een walaayadan iyo maaragna waalidiinta iswaafaqeen leey onogii inii ma aragna qur'aankii lagu sax nudqi inii lagu sax xifdiga inii ma aragna la waafajiyo la xifdiisiyo haddana la isku waafaqay waa runtii wal ilaahay oroodis eed iyo eed muhiiman kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala may ku odsadaan hamigoona lena o eh in iyaalkan war nin barada ilaahay subxaana wa tacaala nin fuday allahna waafaji ikhwaa mararka may lana waalidiintii ana may diyaaran ana runtii wal kasta oo ma aragna hiil iyo oo garab surun eba diyaaran ana haddii ma aragna in sheegada xagga macallinkii dhisidiis ata haddii nidaamkii walaayadii iyo isla fahanay difaaca sheeyan bo muraaqabadiisa ata diyaar baan ana insha allah haddii ilaahay raala ka nagad ilaahay tabaaraka wa tacaala may in badan ku codsadaane nimcadan ilaahay subxaanahu wa tacaala na sii oo runtii marti an ku orata nimcatul awlaad awlaad lanba ilaahay in siina geeka waaysan ilaahay inaan kama hadayaan alxamdulilah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي نوافجي خير كمي ونعمة إلهي نوافجي إبام محلة إلهي سامك شكريان سوالال كورتين هذا لي أوكلا والدين تي ديغان كان ما والي ديغان كان نعمة مالان تهمرتي ديغان أهان هرمه نيمر إلهي سبحانه وتعالى كون كان أبوري مخلوقات كان أبوري كلام شيء الله كرويلو تصحيح شيء أرضي لهن أروريي تردي أنت ديرتي تاريخ مهن مر مركز تاسي لا ينكم هذيان awoodana ma'e qawdaana ma'e caqligaana ma'e taas mayb waa waafajin ilaahayna waafajiyo alxamdulilaahi yalan walaalayaal insha allahu maybaa diyaaranganaa ciyaalkuna dhalnay deegaanka ini oo ilaahay subxaanahu watacaala kalaam shay kor weelan maybalanaa waalidiinta ilaahay kama hadiyan dadka ilaahay ciyaalsha waafaji ilaahay kama hadiyan macnaha haddi geeka taajig waa qaar macnaha humbaarsanyi walwiin waayo geek فجزاكم الله خيرا ونما يبقى ديارنا أن عيالك إن شاء الله إني أو إلهي دين شيء بردان إني إلهي دين شيء دفاعا تاس ديارنا أن تاس ما يبقى أودن ما إلهي سبحانه وتعالى وافقين تسو إلهي كشكريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambeyn waaliga walaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa soo xiray xafladda الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وكما قال صلى الله عليه وسلم أولا الله سبحانه وتعالى وأنمه النغان العموين فربضان ورمتي لهم كوبكرنا الله سبحانه وتعالى نيقل ذي سدي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعمه قاس إلهي كما هب نغانا نعم تاسوا وين ما يبقوا مدها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن والاستقرار ونعمة القرآن ونعمة الجهاد في سبيل الله ونعمة تطبيق شرع الله هي النعم فربضن والله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وصبر ريون هنكوا بكرنا تنين موغتي تنقر صومبا الله ينكما هنغانا بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يبقى مهنغاي macallimiintii ciyaalkun hadda araga hayna afartan ka kooban arday oo xufaade oo qur-aanka ilaahay xifdisan badansho kaanka liididoon ay mana shuhul xifdi oo weli hataa eedan sareeyo macallimiintii ha diyaariyeen جزاهم الله خير الجزاء ولنا ما ينك جيدا معلمين تدقمد تيجلو وجزاهم الله خير الجزاء أرضي دون أرضي هدو والأم بالله ونو قرآن كقرد عيان تجويد كنفتيس ما يلراي قرد عيان كليه هد تنها دورالك وهذا لا يهوغا تتوسيو كاس إيو علوم تين لنزي هذه ولن كرديو إليه هدو الروغ ميلبري والمالك بالله وهاي جزاهم الله خير ويب لنا معلمين تاس وناقين أبالكين إله يقدو كر ودتك مسلمين تان مهد وين يو أبال وين أسين كهايان جزاكم الله خير الجزاء ولنا lowla allahu uma haddii maclimiintaasan haadafana inta hadda marharadan hadda marahaaynam hadeerifan marka ilaahay subxaana watacaala abaashii gudo kor ma hasinyin baadallahi subxaana watacaala may karo agmaha nagay waalidiinta oo naftiyo may wahaa dabar adeeg iyo juhdi badan iyo suubiyan oo ka dadaalan ardaydiyo in inta ha deeran marxaladun ha deeran wataajil waqaar ha deeran kadibna insha allahu rajayaan in gudubaan maca sakhaawi oo qiraa'aadka laga barada insha allahu tacaala alqiraa'atu alcashara laga barada doono ilaahay subxaana watacaala na deersii doono ilaa intaasniyo sabra doona insha allahu tacaala si unan rajayaana yoona way ballanaa insha allah jazaakum allahu khayran mahadsantihiin dadaalkiin halwadoy intaas markaan aan ka gudub walaalayaal qur'aanka hadda fadiiladiis iyo mudnaanta usley hadda kolley lankasta muslum ee jaahil mukaa ogi qur'aanku may waa qur'aan eedan qiimo badan waaye walkas ilmaha la bardoon qur'aanku lay marka macno laku istimbaade iyo sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam culum kala gooni ee mustaqile maabajarta walkasta qur'aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam ilay laku qaadadahay wala asalka ee marka may wahaa asleenka ballaray waa alkitaab wasunna ciyaalkan oo hadda marka may laraa insha allahu tacaala iyo kahoolinyin lamadaas asal iyo haqiijiyan quraankii iyo sunnadii iyo weli macnaha ku faracmay oo laku istimbaadi hadda diyaaran gayiin insha allahu tacaala oo marxaladii koowaad oo taxfiid alqur'aanka ka gudubeen oo walbarashadii culumta sharcigii han gudubeen may ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa marka cilmigaas ama qur'aankaas waa qur'aanka allah subxaanahu watacaala ha dejiyey oo jibriil lahan dhiibey malakul jibriil kadib nabilaahi maxamed laha ka dejiyey galan aamiga ah mari mana wal taxriif galow ma tabdiil ma galow may wahaa laa yatihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid qur-aanka marka may waa ilaahay eedaan ammaani waan ammaaninye lankii qur-aankaas marka mana baradoona lan sharfan waana ka camal falo baradoo n halgemo difaacoo ka dhaqama waa lan ilaahay subxaana wa tacaala agtis qiimo kale waaye aayad hadda ku furfurdaani yaa ilaahay subxaana wa tacaala mayra ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إيه يرجون تجارة لن تبور dadka quraanka ilaahay ka camal falayaan quraanka awaamirtiisa iyo nawaahidiisa hadii cilman ata barashadii ata dhaqamowshi hadii ata difaacowshi hadii ata dadka quraanka ilaahay ka camal falan wali quraabin ku hiran wali quraanka farin fartooman ilaahay ma baaray yarjuuna tijaaratan lan tabuur may rajayaana ganacsi oon halaagsamaan lan khasaaran oo faa'iide ah oo ilaahay subxaana wa tacaala agdisyo kaalayan xadiidkii ku furfurdaanin may bahay nabiga sala allahu alay wasalam wasaari inna lilaahi ahliina ilaahay may baa dunyadun kaleeya ehel ya kaleey wal weydii ayuu yaari rasuulka ilaahi uu ninshaag yalaari markaasaa ma eray ahlu lqur'aani hum ahlullaahi wa khaasati ehelka ilaahay may buu ahaa dadka qur-aanka baraday waana ka camal falay waana ka dhaqamay waana difaacen dadkaas ilaahay hanii dhiko jazaakum allahu khayra jazaa qur-aanka marka may ahaa walka hanuune inna hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wadada saxda ee qur-aanka dadkaa nuuniye waa manhajka oo saxda ama dastuurka oo saxda eh oo ilaahay subxaanahu watacaala dadkiira waa wahuwa xablullahi almatiin waay qur-aanka marka may ahaa lankii baradoo ka camal falo ka dhagamoon ilaahay sharafe ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkan wala dadka ka shar hormaraayan lankas cizoowey oo sharafoowey fi dunya waalaakhirati qur-aanku lanka camal falay bardii waana ka dhagamiw saas dartee marka may waa qur-aanka inuna agdan may wahaa mudnaan goone un siinan agdanna ka wiinado jazaakum allahu khayr jazaa may dardaarma faday waqtiga maadaama areerin ay ardayda haddii ardayda geeka fursada haystaan wilaayadaasiin garab surun maktabkii dacwadii gobol iyo degmo wilaayadii dhonga garab siina waalidiintaasiin garab taagan yihin macalin alasiin diyaari marka insha allahu tacaala hadda fursadda in lagu faa'iidaysataan haddada ugaaska ama malaagna siin sheegayn hayti marka in la faa'iidaysado oo dadaal badan la muujiyo marka may waa fursadun in marka lagu faa'iidaysado oo hal baradoy ay dadaaloy hal ku faa'iidaysadoy macalinkan hal dhag nuglaadoy baaraha lagnagadoy dad walbarasho eh walbarasho ka jaro atiin arbae jazaakum allahu khayra jazaa marka may waa lankas iyo dadaal shay iyo sabir shay iyo hadba sidii may waa lankii ciyaar ciyaar iyo maala yacni iyo walaas ka mashquulo hadda koley falaa yaluumana ilaa nafsahu aadisi awjeen ay khasaarinay taas maa khyarig haddaad u wiingaatiin markuun maasha allah hal dadaalo intaasa siin lahaa waalidiintana way ballanaa khiyaaray mas-uuliyiinta ardayda unayna saaran tarbiyatul owlaad owlaado una dhalni wala baradaayaan ama wala la baraaw walbarashadiyo in un marka mas-uuliyada noo saaran lankasta may la faday in unugday wala baradaw la socdo kormeera idim anaka ku warqaba wala usmaana akhri lahandhikahay usuku fiiriyo ku tijaabiyo araga waxyaabaha marka may la raaya lambaahan waaye mas-uuliyad unna saaran ilaahay qiyaama nu warsade jazaakum allahu khayr jazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى